بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا mولانا محمد وعلى آله وصaحبه وسلم تسليما ugu horeyn guddoonka xubnaha golaha marti sharafta iyo saxaafaddaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa kadib iyada oo arrintu ujeeddadu tahay shirkan koob iyo kontonaad kalfadhigan koob iyo kontonaad arrimihii ka soo baxay ama doodii sidii loo taageeri lahaa ama loo wixii ka dhimanba loogu kordhin lahaa guddi waliba inay howlqabadkeeda iyo arrimaha maanta meesha ku habboon ka soo muujiso haddii aanu nahay guddida nabadgelyada waxayla tahay markii hore howlgal badan baanu samaynay ciddaanu aragnay ama aanu la kulannay duruufaha nabadgelyada ka waraysanay waxaa ka mid ahaa jananka milatariga ama madaxda waxaan lay jananka bilayska ama madaxda bilayska arrimaha nabadgelyada oo maanta ah halbowlaha koobaad ee dalku uu ka boodayo ama ay had iyo jeer nabadgelyada wanaaggeeda iyo isku xidhnaanta wax waliba ay inagaga xidhan yihiin oo dhankii loo eegaba sida kasta ee maanta aynu wax ku wadi karraa ay nabadgelyo tahay markii aanu qoladaa la kulannay wasiirkuna wuu maqnaa oo wuxuu ku maqnaa xagga bariga shaqaaqooyinkii ka dhacay golana waa kii ka warramay arrintaa markaa waxyaabo badan bay nagala hadleen waxyaabahay nagala hadleen waxaa ka mid ahaa waktigan xaadirkaa inay jirto dhibaato xagga dhallinyarada ah nabadgelyadeeda ah habeenkiiya waanu ka qabannay taa annagu intii itaalka iyaga ahaa isagoo shir guddoonkuna naga kaalmeeyey shir jaraa'id baanu ka qabannay waanu ka hadallo malaa saxaafadda waa laga wada dhegaysanayay waxaanu kaloo ka qabannay inaanu la kulannay qoladan local gabarmanka ama aanu cidba ka aragnay oo iyaguna aanu ku guubaabinay inay la shaqeeyaan bilayska ama arrimaha nabadgelyada ay dhinacooda ilaan magaalada gudaheeda iyagaa ku shuqul leh ay wax ka qabtaan intaa marka lasoo dhaafo howlaha kalaanu qabannay waxaa ka mid ah waxaa jira howlo badan oo xagga nabadgelyada imika waxinagaga keeni kara oo u badan bariga oo arrimo dhacaya annagaan tira koobkooda sheegaynin arrimahaas qoraal baanu ka samaynay shirguddoonkana waanu u gudbinnay waxaanu u yeelnay sidii ay u kala horreeyaan ama bayoritiga u kala leeyihiin waayo haddii qaar baa haddii ay maanta mar labaad mashaakilkooda inagu furto dalka dhibaato u keeni karaa qoraalkaana waanu samaynay markaa kaana shirguddoonkaanu u gudbinnay si wax looga qabto oo golaha guurtidu uu shaqadiisii halkiisii intuu ka sii wado u dib u cusboonaysiiyo oo wixii howlana shirguddoonka aynu kala tashanno taana waanu qabannay qoraalkeediina waanu samaynay biyoritina waanu u kala yeelnay markaa taasuna halkeeday inoo taallaado maanta shirguddoonkumaynu ka sugaynaa siduu isagu ama ugu gudbin lahaa maamulka ama xukuumadda isaga aynu golo ahaana aynu wax uga qaban laynen golo madax bannaan baynu nehay intaa ka marka la dhaafo waxaa jirta markaynu eegno khudbadihii mudanayaasha markaynu eegno khudbad warkii uu ina siiyey wasiirka daakhiliga ama wasiirka khaarajiguba waxyaabo badan baa inaynu maanta taageero ka muujino ama gacan aynu wixii aynu tale ka soo jeedin karno inooga baahan inaynu ka soo jeedinno waayo markaa waxaanu annagu ku darsanaynaa haddaanu nahay guddida nabadgelyada taageero waxaanu siin lahayn oo aanu aada u taageerayn horta marka u horraysa in nabadgelyada aada gacanta loogu wada qabto waxaad moodaa dalku inuu maalinba maalinta ka dambeeyo xagga nabadgelyada ka soo wanaagsanaanayo dhul badan oo markii hore aan gacanteenna ku jirinna ay soo xoroonayaan taas marka arrintaas la raaco waxaynu u baahannahay in shaqo siyaadaha laga qabto hawsha la kordhiyo arrimahoo dhan aynu aada feejigo ugu yeelanno ciddii xukuumaddee maanta waxaynooga baxan baahatan aynu gacan weyn ka siino markaa waxaa jirta aanu leenahay haddii aanu nahay guddida arrimaha nabadgelyada iyo difaaca dhowr qodob baanu annagu taageero soo muujinaynaa horta marka hore in xarakada nabadgelyada la kordhiyo kow marka labaad inay guddidu golaha guurkidu xarakadiisii isagoo shir guddoonkuna hawshaa ku dhaqaaqaayo oo ciddii kasta ee uu taageero kala sugaayo ama gacan kaga sugaayo uu ku dhiiranayo inaynu hawsheennii dardar sii dardargelinno taasi waa nabadgelyada qodobada waxaan leeyahay maanta dalka markaynu eegno waxaa loo baahan yahay aan anigu ku kordhin lahaa hadal qoraalkeenna dhaqaalaha dalka markaynu maanta eegno dhaqaalaha dalka ma xuma miisaaniyadda dawladdu waxaad moodaa inay dhaqaalihii xaggii miisaaniyadda dabooshay laakiin xaggii publica markaynu eegno waxaad moodaa in ciyiidhi ka jiro waxaan anigu odhan lahaa hala furfuro siya maanta baayacad mushtariga waxaynu u baahanay dhaqaale dalku ku soo kaco cadowgeenna aynu ku difaacno in la furfuro baayaca mushtariga oo halkaas xoogaabaa ka yar jire siday dad dadkan da'yartee maanta gacanta wax ku hayaa u soo kacaan dhaqaaluu u kobco inaynu siyaasaddeenna aada u furfuro dowlado badan oo dhaqaale labaa jira maanta oo ka soo qaad china maleysiya hindiya oo wax kastaaba dhibaato kasta ha ku furnaatee dawlado badan oo reer bari oo sar u soo kacay baa jira inaynu xodxodasho badan la sameeyo sidii dhaqaaluu u kobcilaa dhallinyaradeennan maanta aynu ka qaylinaynana aynu ugu heli lahayn waxay ku fadhiistaan shaqo abuur loo samayn lahaa waxaan ku taageeri lahaa warshadaha yaryare aynu lehnay in la tayeeyo oo maanta siday shaqo dhallinyaradu uga hesho in tayo loo yeelo oo maanta iyagana tayadooda la wanaajiyo oo maanta sidii shaqaaluhu u kordho halkaana tayadeeda la wanaajiyo qaar badanaynu u baahannayna in maanta daboolka laga qaado cidhiidhiga laga daayo ka soo qaad warshadda simirka dalka macno weyn bay ugu fadhidaa aad bay macno ugu fadhidaa in dawladduna iska xil qaado ama cid kaloo baa dibadda ay hamaal gashato ama maanta dad badanoo innagoo dhaqaalahayabaa hay jiree hamaal gashadeene inta warshadahaasna in la kobciyo oo maanta lagu qab sare loo soo qaado si dhaqaalo u soo kaco oo loo abuuro shaqo abuuris oo ay dhallinyarada maanta aynu ka cabanaynaa ama iskuullada ka soo baxaysee tirada badatay aynu u helno arrimo badan oo aynu ay lagu nasto waxaan ku soo koobayaa mar labaad annagoo haruu wacdinay waxaanu dhallinyarada dalka ka wacdiyeynaa oo ka waaninaynaa dalka idinkaa u yaryar idinkaa u soo kacaya idinkaa wax u baranaya annagu nabadgelyadii iyo maamulkii iyo dalkoo salka loo dhigay intaba idinku sinnay idinkuna ha iska burburinina innagana ha inaga xumaynina wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aada iyo aad baa guddoomiyuhu umahadsan yahay laakiin dee guddi ahaan wixii naga dhiman waan ku daraynaa waxyaabaha aan isleenahay aan ku darayno waxaa ka mid ah waxaa jira hay-ado ka shaqeeya nabadgelyada ciday ku xidhan yihiinna annagu ma ogin xukuumadda iyo iyagaba waxaanu ku tala siinaynaa inay ma garanaysaa wixii nabadgelyada ka shaqaynaya inay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga nabadgelyada ee golaha ay ku soo xidhmaan waayo hadday arrimuhu dhinacyada markaa waxa weeye taasaan horta aan ku darayaa waxaan kaloo raacinayaa waar waalidiintu carruurtooda ha u taliyaan intay habeenkii wax soo qarribaan oo wax soo dilaan oo wax soo dhacaan bay yidhaahdaan masaajinkuu ka soo baxay bilayskana ha lala shaqeeyo cid kasta hala shaqayso nabadgelyada waadan anigu intaasaan ku darayaa wasalaamu calaykum